wakiilka dumarka ismaamulka wajeer fatuma cabdi jeexow iyo sidoo kale marwada gabanaha ismaamulka wajeer ruqiya cabdinaasir ayaa waxa ay booqdeen dugsiga sare ee jukbaaro gaali secondary school kaasoo ay geeyeen suufka ay gabdhaha isku nadiifiyaan xilliga caadada iyo sidoo kale qalab kale waxa ayna wakhti la qaateen ardayda halkaasi wax ka bartaan iyagoona guddiga iskuulkaasi iyo maamulka ka dhagaystay cabashada wakiilka dumarka ismaamulka wajeer iyo marwada gabanaha ayaa gabdhaha dugsigaasi kula dardaarmay inay waxbarashada xoojiyaan iyagoona ballanqaaday baahiyaha dugsigaasi ka jiro inay wax ka qaban doonaan midda koowaad waxaan rabaa wasiiradda jendada inaan aan u celiyo mahad weyn oo maanta iskuulka jokbarona keenaan anigoo ah women rep wajeer county waxaan rabaa inaan u sheega iskuulka jukbaro iyo iskuullaha idaalo wajeer joogaan inaan aan caawin doonno oo wixii tabartayna aan siini doonno gabdhihii waxaan rabnaa inaan u sheegna inay dadaalaan akhriska ku dadaalaan sidaa og tihiin annaga alxamdulilah suurad baa idaalaa kusoo degti arrimaha dumarka marka sidaas lialligeed diini ahaan haddaa la dhaha wax weyn aan diinta maxaa la dhaha ka haysanaa marka gabdhihii waxaan dhehaynaa inay dadaalaan oo ay akhristaan oo ayagana insha allah soddon sano kadib oo ay bulshada ay wax u taraan marka intaa daraaddeed waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo walaasheen ruqiya waxaa kaloon iloobay ani naftinkeyga macalinkeyga tuushon tijaagee halkaan uu fadhiya macalin istaaqbal ha lagu arka inaad tuushon tijaageyga heeda chamankiina ani naftinkeyga uu isoo bari ya maanta hadduu i bari laheen fursaddan ma heleen marka idinkana maanta la joogo fursad weynaa haysatiinuun anaga helin annaga waagayna qof kuu imaado oo akhrisa ku dhaha ma jirin adigii ilaahaygaada iyo buugtahaada maanta dad badan ayaa jirta county governmentaan leenahay oo na caawinaysa dumar idaalo m p-a jira oo insoo hor istaaga oo inla akhrista dadaala annaga wakhtigayna waxaas ma jirin marka waxaan lehaynaa idinka haddaa dhinaciina haddaa ka gaabisaan idinkaa iska gaabiseen macallimiinta igama gaabinin walaa dowladda soo saas ma markaan dadaalno aan akhrisanno idinkay biri in anficaysaa maanta qofkii baasa maadhanta magaciisa la ay sheegay asagaa dhakhtar noqoni asagaa waalidkiisa kaafini asagaa meel dheer aadi sooma marka waxaan rabnaa inaad dadaashiin annagana iskuulkaanaa maanta imaadni wax weynayno tahay inaan ceeweyno marka maisku raacni inaan akhrisanno
maanta waxaan joognaa jokbaro school gabdhahaan soo salaanay hadiyad yaraan u keennay oo oo parts ah insha allah aniga first lady ahaan iyo woman reptenana waan ku soo noqonaynaa waa maqalnay challengekiina oo haysta oo fenska insha allah taasna waan ka shaqayni doonaa markaan waa inaa akhrisatiin markaan insha allah waan ina soo noqonaynaa martanba dhanka kale marwada gabanaha wajeer iyo wakiilka dumarka ismaamulkani ayaa booqdeen xabsiga dhexe ee magaalada wajeer iyagoo maxbuus halkaasi ku xidhan lacagtii lagu ganaaxay ballanqaadeen in ay bixin doonaan tumesema tukuja tuwatembelee kama madada zetu kama wamama kama sisi tumekuja tu kukuja kuwasalimia kuwaongelesha kuwaambia kufungwa si vile tu mkubwa amesema si mwisho wa dunia. Kesho wengine wenu labda hata masiku zenu zimekaribia, mkiachiliwa mnarudi kwa jamii, sio ile kitu kidogo kidogo imewaleta hapa. Kama sahii tumeambiwa wengine wetu ni kidogo tu changaa, so mkiachiliwa, msiende kurudi kupikia watu tena changaa, ni watoto wetu wanaharibika. Ama sivyo, masiku zenu zikifika, muachiliwe. Hii dunia kuna vitu mingi ya kufanya, mwende mtafute kitu ya maana ambaye itasaidia jamii.
Tumeongea na Hofsa na kuna tu wa mama ameniambia juu yao, na nilikuwa nataka we make some commitment together with the honorable. Ameniambia kuna mama mgonjwa, so tumeongea na sista yangu, tumesema tutakulipia hiyo fine yako. Ha? Sawa, tutaongea na Hofsa kesho, tutakuja tukumalizie qaar ka mid ah maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada wajeer oo ah dad ka soo jeedo deegaanada kale ee dalka ayaa dareen farxadeed la ilmeeyeen kadib markii loo ballanqaaday in ganaaxa ay xabsigaasi ugu jiraan laga bixin doono Jemima Kadura, mimi kwetu ni Mary Sodiment, tuko kwa kina Kiraito. Nimeshukuru sana kwa kukuja kututembelea. Hii siku ya leo ni siku kubwa sana, na pia siku ya kesho ya kukumbuka wanawake katika dunia yote zima. Tumeshukuru sana, Mungu awabariki, Mungu awasaidie na washindishia miaka ya kuishi kwa hii dunia, na ikiwa manda mmenionea huruma mkaniambia mtanitoa na huyu mtoto wangu, nashukuru sana. Eh, ni hayo tu.
Jamii Mamuli, Kitui County, Mwingi North, Sub County. na nasema ni shukurani sana kwa sababu wamama kutukujia hapa. Wakati tumeingia hapa, hakuna siku nimeona wamama wakitukunjia. Kwa hivyo siku ya leo ni siku nasema ni kama ni kubwa sana na vyenye naona mnatuletea vitu, tunasema shukurani, mbarikiwe sana.
cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer